نور أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا وكأنما سطعت شموس في دمي وكأنما قمر asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda idinku soo gaarayso waxaan hawada idinka leenahay ramadaan mubaarak ku soo dhowaada dersiga afariyo tobanaad ee duruustii tixanaha ahayd kitaabka kayfa caamalahum sala allahu calayhi wasalam waxaana soo jeedinaya sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin wuxuuna dersigan sheekhu ka bilaabayaa in dhimrinta nebiga sala allahu calayhi wasalam uu xaasaskiisa uu dhimrinayo ay gaartay inuu ugu sabro in codkoodu ay kor ugu qaadaan nebiga ودا هو بالرسالة والهداية قد أتى شرفت به الدنيا وكان مكملا شرفت به الدنيا وكان مكملا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد حسوها إن دروستي تحنها أهيت ودرسي إني أفريت تبنات كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم waxaan looga bilaabanayaa ciwaanka waqad balaqa min rifqihi sala allahu calayhi wasalama bisawjaatih wa xusnu cishratihina lah waxaan ku soo jirnay qaybihii ku saabsanaa jawaanibta nabiga sala allahu calayhi wasalama dhinacyada kala duwan ee looga daysanayo khaasatan la dhaqankiisii ula dhaqmaya xaasaskiisa ayaan soo haynay waqad balaqa waxaa gaaray min rifqihi nabiga dhimrintiisa sala allahu calayhi wasalama bisawjaatihi xaasaskiisa uu dhimrinayo iyo wa xusni cishratihina wa min xusni chishratihi nabiga la dhaqankiisa wanaageeda lahunna haweenka uu la dhaqmaya an tarfaca sawjatuhu xaaskiisu inay kor u qaato sawtahaa codkeeda calayhi nabiga dushiisa ay kor ugu qaado fayaxtamilu daalika arrinkaa buu xambaaraya ku sabrayay minhaa gabadha xaggeeda ayuu ugu dulqaadanay taasna waa rifqiga iyo dhimrinta iyo dhaqan wanaagga nabiga sala allahu calayhi wasalam bay tusinaysaa can innucmaan bni bashiir radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi annucmaan jaa abubakrin baa yimid radia allaahu canhu yastaadinu asagoo fasax weydiisanaya cala anabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga inuu usoo galo ayuu abubakar fasax weydiisanayay fa samica caaishata caaisha ayuu maqlay radiallaahu canha walxal hiya caaisha raaficatu mid kor u qaadaysa ay tahay sawtaa codkeeda calaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay dushiisa ay kor uga qaadayso coddheer ay kula hadlayso fa udina lahu ama fa adina lahu nabigu waa u fasaxay abubakar inuu soo galo fa dakhala waa soo galay fa qaala wuxuu yidhi yabnata ummi rumaan gabadhan ee ummu rumaan ay dhashayay watanaawalahaa nabigu wa tanaawalaha abubakarna waa soo laacay oo soo qabtay dhab buu soo yidhi hadalkaasna waa yidhi yabnata ummi rumaan buu inta yidhi wa tanaawalaha waana soo laacay atarfaciina sawtaki ma codkaagaad kor uga qaadaysa calaa rasuulilahi sal alla aleyhi wasalam ma rasuulka ilahi baa codkaaga ka sara marinaysa ood cod dheereeyo kula hadlaysa fa xaala annabiyu sala allahu calayhi wasalama nabigiibaa kala teeday baynahu abubakar iyo wa baynaha gabadhii caaishaha nabigaa kala celiyey joogu waa kala celiyey falamaa kharaja abubakrin markuu baxay jacala annabiyu nabigu wuxuu gudagalay sala allahu calayhi wasalama yaquulu inuu ku dhahayo lahaa caysha yataradaahaa asagoo ku raallila gelinaya alaa tarayna miyaad arkaynin annii aniga qad xiltu inaan kala teeday bayna alrajuli wa baynaki adiga iyo ninka inaan idinkala celiyey miyaad arkayn yani arrintaa wuxuu rabaa inuu ku raalligeliyo fiican baan kuu sameeyey humma jaa abubakrin baa yimid fastaadana calayhi nabiga ayuu wuxuu ka dalbay fasax inuu guriga soo galo fa wajadahu nabiga ayuu helay yudaaxikuhaa asagoo caaisho la qoslaya fa adina lahu waa u idma waa soo galay fa dakhala waa soo galay nabigu waa u fasaxay abubakar inuu soo galo waa soo galay fa qaala lahu abubakrin abubakar baa nabiga wuxuu ku yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow ashrikaani ila wadaajiya fii silmikumaa heshiiskiinna bal heshiiskiinna aan ila wadaagi bal iga sheekeeya wey kamaa ashragtumaani saad markaa ii wadaajiseen fii xarbikumaa dagaalkiinna ilaa isqabqadkii hore iyo hadalkii xoogaa kor loo qaadqaaday arrintaa waan ogaay bal tanna iga qaybgeliya wey xadiidka imaam axmed baa soo saaray bal iskaba dhaafee rubbamaa waxaa la arkaa raajacathu inay ku warceliso ixdaahunna haweenkiisa mid ka mida fil amri arrinka dhexdiisa waxaa dhici karta nabiga sal allau aleyhi wasalam xaasaskiisa mid ka midii inay ku warceliso wa hajarathu nabiga ay ka hijrootay ka cararta ila leylila habeenkii laga gaaro wayaxtamilu daalika arrinkaabuu u dulqaadanayaa minha iyada xaggeeda ugu dulqaadanaya isagoo rasuulkii ilaahay ah bay sidaa qaarkood samaynayeen nabiguna waa u dulqaadanayay kamaa qaala cumar suu yidhi kunnaa waxaan ahayn macshara qurayshin quraysh kulankeeda markii lasoo gooni yeelo naqlibu nisaa haweenka kuwa ka adag oo haweenkai agteenna juuq kama dhihi karin falammaa qadimnaa markaan usoo galnay cala al ansaar ree ansaareedoo magaalada madiina deganaa awsiga khasrad ka koobnaa idaa isla markaaba qowmun qolo weeye qolooyinkaasoo taqlibuhum ay ka adag tahay nisaahum haweenkooda oo haweenka waxa weeyaan maahan haween markaa shib iska dhahayo oo iska masaakiinahoo dhankii raba loo jeedinayee haween soo jeeday ahaayeen oo xoogaa maaragtay iyaguna raggooda ragyaa u dhimrinaya marka dhimrintaasay uga qaalib noqonayaan fa dafaqa nisaa'una haweenkeennii waxay gudagaleen yaakhudna inay qaadanayaan min adabi nisaa'i alansaar ansaar dhaqankeedii ay ka qaadanayaan gabdhaheeda gabdhihii ansaareed dhaqankii a lahaayeen bay gabdhihii muhaajiraadka ahaa ee raggan la socdana reer quraysheed ay qaateen ilaan dariska iyo isdhexgalka waxyaala badan oo caadaad ah ama dhaqamo dadku ay ku kala duwan yihiin bay kala qaadanayaan markay isdhexgalaan fa sakhibtu cala mra'ati calaya maahan cala mra'ati wey fa sakhibtu calaa mra'ati haweentaydii ayaan ku qayliyey fa raajacatnii waaba ii soo jawaabto hadalkii igu soo celis fa ankartu waxaan ankiray an turaajicanii inay igu soo celiso war inay hadal itirtiraahdo an turaadidnii fi lqowl wa tunaadiranii fiihi hadal inay igu soo celceliso ila doodo arrintaasan aada u inkiro waa la yaabay igu noqotay ila dhaqan lagu yaqiinay gabdhaha quraysheed sidaasi ma ahayn wey arrintaasaan yacni la yaabay wey fa qaalad waxay tidhi maa tunkiru an araajicaka inaan adiga hadalkugu soo celceliyo maxaad iga inkiraysaa fa wallaahi allahan ku dhaartay inna aswaaja annabiyi sala allahu calayhi wasalama rasuulka leh xaasaskiisu la yuraajicnahu way ku soo celceliyaan hadalka wa tahjuru ixdaahunna midoodna waa ka hijrootaa alyowma maanta ila leyla habeenkii laga gaaro arrintaasaa marka cumar la yaab ku noqotay marka wuxuu dharkaygii baan isku xiray sida riwaayaadka qaar ay sheegayaan waan labistay kadibna fandalaqtu waan tegay buy fa dakhaltu calaa xafsata xafsa ayaan u galo waa gabadhiisii fa qultu waxaan ku idhi aturaajiciinii rasuulallaahi rasuulka ilaahay miyaad ku warcelisaa salalla caleyhi wasalam ood la doodaayo wax kala hadashaa fa qaala waxay tidhi nacam haa fa qultu waxaan atuhjiruhu atahjuruhu ixdaakunna mid adinka idinka midi ma ka haajiraysaa ma ka tegaysaa nabiga alyowma maanta ila leyla habeenkii laga gaaro qaalad waxay tihi nacam haa alxadiida atimi alxadiida xadiidka dhammays xadiidku waa dheeraaw oo cumar marka xabsada ku xanaaqo wuxuu waayo ka cabsan ilaah inuu kuu caroodo arrinta noocaasa jooji hala tirsanin gabdhaha kale hawshaas waa inaad ka hartaaw kadibna waxaa dhacday arrintii ahayd nabigu sal alla aley wasalam xoogaa haweenka inay aada ugu adkaadeen kadibna ikhtiyaarkii iyo doorashadii aayaadkii suuratulaxsaab ayaa soo degay marka xadiidkana yani bukhaariiyo muslimba way wariyaan min xadiidi ibni cabbaas wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan anna shiddata alwad'ati cala annisaa haweenka in lagu adkaado oo aad loogu joogsado madmuumu waa mid la caayo wey maxaa ile ana nabiya sal alla aleyhi wasalam akhada waa qaatay bisiirati alansaari ansaar dhaqankoodiibuu qaatay fii nisaa'im haweenkooda ugu dhaqan ahaa haweenku inay ragga kusoo warceliyaan oo ay la hadlaanoo ay la doodaan mararka qaar ay la murmaan arrinta noocaasa inay jirtay oo haweenkii ansaarta ay lahaayeen dhaqankaas ayuu qaatay wa taraka siirata qowmihi tolkii dhaqankii ay lahaayeenna waa ka tago oo ahaa haweenku inaysa juuq dhihi karin oo gabadhii hadashaaba ay ceeb tahayba agtooda wa fiihi waxaa kaloo xadiidka ku sugan alsabru cala asawjaati haweenka la qabo in loo sabro waaliqdaa'u in markaa laga arag laabo ama laga indhalaabo can khadaa'ihinna gefkoodow iyo wasafxu in la iska dhaafo camaa yaqacu minhunna wax xaggooda ka dhacayo min zalalin simbiraxashaa fii xaqi lmari qofka xaqiisa ay ku simbiraxanayaan duuna maa yakuunu wixii aan ahaanaynin min xaq illaahi tacaala la xaqiisa wixii hadda xaq ilaahay oo diin ah hadda laga yeeli maayo waa lagu caanaya waa lagu kacaya oo si adag baa lagala hadlaya arrintii ku saabsan wax maaragtay shareecada ku xadgudub hadday sameeyaan taa hadda waxa weye loogu dhimrin maayo amaa wixii aan xadgudub diimeed ahayn laakiin iska dhaqan caadi oo qofka asaga shaqsigiisa loo geysanayo taa waa inuu ugu sabraa ugu dulqaataa waqad balaqa waxaa gaaray min xusni mucaasharati rasuuli sala allahu calayhi wasalam linisaa'i haweenkiisa uu dhaqan wanaag u samaynayay annahu rasuulka ilaahay kaana wuxuu ah yaquum mid istaaga bimusaacadatihinna inuu gabdhaha gacan siiyo fii tadbiiri shu-uuni lmansili guriga arrimihiisa maamulkeeda arrimaha guriga laga qabanaya shaqooyinka guriga ayuu ku gacan siinaya gabdhaha can ilaswad qaala wuxuu sa'altu caaishataan weydiiyey maa kaana anabiyu nabigilaahi muxuu ahaa sal alla aleyh wasalam yasnacu mid sameeya fii beyti gurigiisa markuu joogo bal qaabkiisa iga war dhaqankii muxuu samayn jiray qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa yakuunu inuu ahaanayo fii mihnati ahlihi ehelkiisa khidmadooda iyo adeegoodu ku sugnaabo oo ka shaqaynay fa idaa xadarat isalaatu salaadu hadday soo xaadirta waqhtigii salaada la gaarana kharaja ila asalaa salaada ayuu u baxayey fii mihnati ahlihi maxaa laga wadaa ee yacnii waxaa loola jeedaa khidmata ahlihi ehelkiisa adeegeeda ayuu ku jira adeegooda ay camalihim shaqadooda iyo wa khidmatihim oo adeegooda iyo wamaa yuslixum wax kasta oo wanaajinayo hagaajinayo guriga ku saabsan ayuu nabigu sala allahu calayhi wasalama qabanayay waqad waqaca waa dhacay tafsiiru haadihi alkhidmati adeegan fii riwaayaatin riwaayaad kale dhexdood buu ku dhacay riwaayaadka ukhraa ee kale biqowlihaa caaisho hadalkeeda ayuu ku dhacay ay tidhi maa kaana ma ahayn ilaa basharan min albashar basharka unbuu ka mid ahaa shaqooyinku basharku ay qabtaan yaflii thawwahu maradiisa ayuu gagadinayaaho wasaq iyo wax marka ku dheggan iyo wuxuu fiirfiirinayaaho rogrogayaaho wuu iska baaraya wayaxlabu shaatahu ridiisana waa lisinayaa wayakhdimu nafsah naftiisana waa u adeegayaa waxyaalaha markaa naftiisa u baahan tahay ayuu soo qabsanayaa gogol iyo wixii lamid a wa cinda axmeda waxaa ku sugnaa canha caaisha markaa laga wariyey kaana wuxuu rasuulka ilaahay yukhiidu thawbahu mid maradiisa tosha wayakhsifu naclahu kabtiisana kabta yani dacaskiisuu kabanaya wayacmalu waa farsamaynayaa maa yacmalu rijaalu ragga waxay sameeyaan fii buyuutihim guryahooda wasaxaxahu lalbaaniyu fii saxiixi aljaamic sheekh albaani ayaa xadiidkan saxiix yeelay ee kitaabka loo yaqaano saxiixuljaamica raqamka yaflii thawbahu macnaheed waxa weye yandur waa fiirinayaa fi thawbi marada ayuu fiirinayaa hal fiihi shay-un ma waxaa ku sugan shay oo min al adaa dhib ah walwasakhi wasaq ah bahalla iyo hanraan iyo waxaas inay u galaan uugagadinaya iska fiirinaya ama wasaq uu leeyahay yakhsifu nacla waxaa laga wadaa yukhrizuhaa waa markaa waxa waa tolayaa daaqatan cala al ukhraa qaybuba qayb kale ku tolayaa oo isku tolaya min alkhasfi baa laga keenay wahuwa aldammu waaljamcu shaygoo la isku soo dumo oo la kulmiyo ayaa la yidhaahdaa wa min annaasi al-aana dadka hadda jooga man baa ka mid ah yuxamilu sawjatahu sawjadiisa wuxuu ku xambaarayaa acbaa'an culaysyo iyo waxmaalan waxyaalo oo aada u culus fowqa daaqatiha weliba awooddeeda ka sarreeya wa rubbamaa waxaa la arkaa yaraaha inuu arkayo mutacabatan xaalay tahay mid la dhibaateeyo la daaliyey aw mariidatan mid markaa jiran ayuu arkayaa iyadoo ah falaa yaktarisu lidaalika arrinkaa u aabayeeli maayo ay laa yubaali lidaalik wax u aabayeelaya ma laha wax dana kama laha shaqada ayaduu ku fiirsanayaa walaa yusaaciduhaa ma taageerayo fii shu-uuni lmansili guriga arrimihiisa walaysa haadaa min xusni alcisharati dhaqan wanaaggana kaasi ka mid ma ah gabadha miskiinta ahayd markaa waxa weeyaan tabarta yarayd arrimahaas culayska badan inta loo diro haddana lagu fiirsado yacni waa naxariis darra wey waxaa arkaysaa gabarh culays badan sido oo waxa weeyaan biyo ku raran oo ama alaab kaleoo tiro badan ayay sidaa markaas ninkiina xataa kabihiisiibuu sii saaranaya laa ilaaha illaa anta subxaanak intuu gabadha miskiinta ah oo laga yaabo inay uur leedaha ama ilmaba ay sidato ou dhibkaa ku fiirsanayo isagii xoogla iska garab socdo bal iskaba dhaafa isagii wixii uu qaadan karay uu sii dul saarayo ayna haadaa min sunnati rasuuli illaahi sal alla alay wasalam wa ayna haadaa min araxma wajacala baynakum mawadatan wa raxma haddii xataa mawadadii meesha aysan jirin aawa naxariisti ayna araxma ya rijaal allahu akbar wa kaana sala allahu calayhi wasalama nabiga ilaahay wuxuu ah yusaacidu zawjatahu xaaskiisa ayuu taageerayaa fii rukuubiha furitaankeeda cala daabati daabadda ay korayso markay daabadda fuulayso ayuu ku taageerayaa ku gacan siinayaa sidii daabadda ay u kori lahaydu falamaa araadad markay doontay safiyatu gabadhii safiyahay an tarkaba albaciira neefkii geelaha inay fuusho qaala anasun wuxuu yidhi fara-aytu nabiya arkay sal alla aleyhi wasalama yuxawi laha waraa'ahu isagoo gadaashiisa markaas usoo koobaya oo ku dadaya bicabaa'atin go yacni wuxuu la jeedaa yuxiituhaa wuu ku koobayaa wa yushmilu bihaa cabaa'adaas iyo bustahaas ayuu ku duuduubayaa cinda baciid uma yelisu nabigu waa fadhiisanayaa ila gabadh baa la asturayaam yuxawida waxaa laga wadaa yuxiituhaa wa yushmiluha bicabaa'atin go-aas inta soo qaatuu ku duuduubaya markaasuu wuxuu fadhiisanayaa neefkay raaci lahay agtiisa fa yadacu rukbatahu markaasuu jilibkiisa saaraya neefka jilibkusaa ugu tiirinaya neefkii fadhiya wa tadacu safiyatu safiya waxay saaraysaa rijlaha lugteeda calaa rukbatii nabiga jilibkiisay saaraysaa xataa tarkaba ilaa ay ka korto isaga janantara ka dhiganaysaa haadihi raxma aaw naxariista ilaahay sheegay waa taas wey fa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay yadacu lahaa rukbatah gabadhii wuxuu u dhigayaa jilibkiisa wey litascada calayha say markaa ugu fuusho wa tarkaba ay u korto si jaranjaro ay uga dhigan wahaadaa kani gaayatu tawaaduci hoos isku dhigid meeshii ugu dambaysa weeye raxmati naxariis iyo wal ixsaani wanaag in la sameeyo fii mucaamalati zawja gabadha xaaska la dhaqankeeda gabadh marka sidaa ninkeeda ula dhaqmayo haddaba waxaa weeyaan waad dareemi kartaa meesha ay wanaag gurigaas uu ka gaarayo iyo khayr iyo guryaha guriga ugu fiican uu noqonayo waqad kaana sala allahu calayhi wasalam nabiga ilaahay wuxuu ahaa yahtamu mid ka murgoo daneeya binadaafatihi nadaafadiisa iyo waraa'ixatihi caraftiisa adayibati ee wanaagsan mar kasta uu ka warqabo bal waxa ka sokaraya siduu yahay markuu guriga galayu iskontaroolayaa fiirid fa kaana rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa dakhala baytahu gurigiisa hadduu galo badaa wuxuu ka bilaabi jiray bisiwaaki cadaysi wey xataa laa tashuma ilaa aysan markaa urin minhu nabiga xaggiisa sawjatuhu xaaskiisa raa'ixatan ur raa'ixadaasoo mutaqayiratan isbadesha wax unkar ah si afkiisa aan looga dareemin oo xaaskiisu waxay dhibsanayso aysan ugu arkin can shurayx ibnu haani qaala wuxuu yidhi sa'altu caaishata radia allaahu canha caaishaan weydiiyey qultu waxaan idhi biayi shayin sheegeebuu kaana rasuul kaana ahaa yabda-u nabiyu nabigu mid bilaaba sal alla aleyhi wasalama idaa dakhala beyta gurigiisa hadduu soo galo ilaa lagu daysadaal raba guryihii nabigu wuxuu ku sameeya kaga warrama saxaabadu gabdhahan la nool nabiga sal alla aleyhi wasalam zawjaadkiisa unbaa og qaalad waxay tihi bisiwaaki cadabuu bilaabi jira gurigu hadduu soo galaba kow shaqada koowaad uu qabanaya maxay ahayd inuu cadaysado xadiidka imaam muslim baa soo saaray maxay tahay marka xikmadda ku sugan walxikmatu fii daalik xikmadda ku sugan arrinkaa waxa weeyaan annahu sha'nii rubamaa waxaa la arkaa taqayarat raa'ixatu lfami afka urkiisa inuu afka karkiisa inuu isbedelo cinda muxaadahati nnaasi dadka marka aad la sheekaysato ood meelaha lasoo joogjoogto waxaa laga yaaba sheekadaas badan in afkii marka uu xoogaa karkiisa isbedelo fa idaa dakhala beyta guriga hadduu soo galo kaana min xusni mucaasharati alahli ahalka la dhaqan wanaagiisa waxaa ka mid a isaalatu daalika arrinka in la suuliyo oo meesha laga saara karkaas wa kaana rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yaxrisu mid dadaala calaa nadaafati fami afkiisa inuu nadiifiyo ku dadaalay iyo wa asnaanihi ilkihiisa kulama stayqada markastuu ka baraarugo min nowmi hurdadiisa fa can caaishata radia allaahu canha annabiya sal alla aleyhi wasalam kaana wuxuu ahaa laa yarqudu midaan seexan min leylin habeen walaa nahaarin maalin oo fayastayqidu uu soo baraarugayo ilaa tasawaka waa cadaysanayay qabla an yatawada'a intuusan weysaysan ka hor habeen iyo maalinbaa duurda ka soo kaco intuusan weysaysan ka hor buu cadaysanayay wa haadaa midkan yadullu wuxuu tusinayaa calaa istixbaabi tacaahudi siwaag cadaga in laga warqabo aada loogu dadaalo inay sunno tahay limaa yakrahu waa waxaa markaa uu ama la necbaysanayo limaa yakrahu oo min taqayuri raayixati alfami afka isbedelitaankiisa ah bil abkhurati af uryaasha isla bedesho iyo wal atcimati cuntooyinka iyo waqayriha waxyaalaha afka markaa uranayaa jiro oo waxyaalahan la cuncuna ay ka mid yihiin basasha iyo waxyaalahaas marka waxaa dhici karta afka inuu isbedelo cuntooyinkaas iyo waxyaalahan afka uriyo oo soo baxaya ayaa laga yaabaa markaa afka inuu si wax ku noqdaan marka in waqti kasta laga warqabo qaala bnu qayim wuxuuhi raximahullah wa kaana sal alla aleyh wasalam nabigu ilaahay wuxaa yuxibu siwaaka cadaga mid jecel wa kaana wuxuu ahaa yastaaku mid cadaysada muftiran xaalu yahay mid afuran wa saa'iman xaalu yahay mid sooman wayastaaku waa cadaysan jiray cinda alintibaahi min annowm hurdada markuu ka soo kacayo wa cinda alwuduu markuu weyse qaadanayo wa cinda asalaa salaada markuu gelayo agteeda wa cinda dukhuuli ilmansil guriga markuu soo gelayo wa kaana yastaaku wuxuu mid cadaysada bicuudi laraag geedka cadayga laantiisa ayuu ku cadaysanaya nabiga sal alla aleyh wasalam zaadulmacaad ayuu hadalkaasi ku yaalaa wa haadaa amrun muhimun arrinkaani waa arrin muhima lilqaaya yoolkii ugu dambeeyey aad buu muhiim u yahay wey fii xayaati zawjiyati nolosha xagga guurka ayuu muhiim ku yahay wayakfii waxaaba ku filan an naclama inaan ogaano anna min axadi asbaabi qadaaya aldalaaq furiinka asbaabihiisa mid ka mid a almarfuucati ee loo koryeelay fi lmaxaakimi alyowm maanta maxkamadaha loo soo koryeelo sababkeeda wuxuu ahaa cadama ihtimaami axadi zawjayn labada isqabta midkood inuusan markaa dan weyn ka lahayn binadaafati alfami waalasnaan afka iyo ilkaha inuu nadiifiyo marka ama ninkii baa soo dacwooda dhaha gabadha afkeeda waa urayaa saa darteed waa inaan iska fura rabaa ama gabadhii waxle ninka ha layga furo maxaa yeele afkiisu waa uraya waa qadaayaadka keenay ka mid tahay maxkamada laysla korow marka qaayad muhiim arrin muhiim u yahay labada qof oo isqabtaa wax karihaa oo kasoo karaya korkooda ama afkooda oo kasoo karaya iska ilaaliyaan fa kaana rasuululahi wuxuu a sal alla aley wasalam yaxrisu mid dadaalaa calaa anlaa tadhara minhu inaysa xaggiisa kasoo muuqanin ila ariixu caraf mooyaane addayibatu wanaagsan kar wanaagsan inuu kasoo baxuu nabigu jeclaa sal alla aley wasalam can caaishata radia allaahu canha qaalad caaisha waxay tihi kaana rasuululahi wuxuu aha sal alla aley wasalama yashtadu calayhi dushiisa inay ku adag tahay an yuujada minhu riixu wax soo karaya oon fiicnayn xaggiisa in laga helo aad bay ugu adkay xadiidka bukhaari muslim baa soo saareen ay alkhayru tayib aan wanaagsanayn baa laga wadaa fii riwaayati waxaa ku sugnaa can ibni cabbaasin radia allaahu canhumaa wa kaana wuxuu ahaa ashadda shay-i calayhi shay midka ugu adag an yuujada minhu riixun sayi ur xun inuu ka soo karo nabiga sal alla alay sl xaggiisa laga helo aad buu u nibcaaway wa kaana min akhlaaqihi altayibu wa kaana min akhlaaqihi waxaa ka mid ahaa altadayubu inuu iscarfiyo yuxibuhu waana jeclaa tadayubka wa yukthiru minhu waa badsanay bal iskaba dhaafe huwa tiibka iyo iscarfintu ixdaa macbuubaatihi addunyawiyati waxyaalaha adduunyada laga jeclaysiiyey mid ka mida wey kamaa fi lxadiid sida xadiidka ku sugnaa xubiba ilaya aniga waa lay jeclaysiiyey min addunyaa adduunyada xaggeeda annisaa'u haweenka iyo wadiibu waxa la ysku carfiyo wa jucilat waa la yeelay quratu cayni ishayda qabowsigeeda fi salaati salaada dhexeeda laiga yeelay xadiidka nasaa-i baa soo saar min xadiidi anas waana xadiid saxiixa bal innahu sala allahu calayhi wasalam nabiga ilaahay taraka waa ka tegay kaiiran in fara badan oo min almubaaxaati waxyaalaha bannaana ka thawmi waalbasal sida toonta iyo basasha iyo wanaxwihimaa wixii la mid a maxaa yeelay waa liraa'ixatiha alkariihati raa'ixadeeda la kahanayo ur waxay leeyihi soo baxayo oo la kahanayo oon la jeclayn markuu iska dhaaf muxuu isaga dhaafay iyadoo weliba bannaanta mubaax ay tahay isagoo nacaya in wax yaar ay kasoo karaan ayna haadaa kani xagee buu ka ahaaday minman qof yadkhulu baytahu gurigiisa soo gelaya wayaati ilaa sawjatihi u imaanayaa wa raa'ixatu dukhaani iyadoo markaa sigaarka urkiisu tanbacisu minhu ay ka soo afuufmayso wahiya ayaduun rubama waxaa la arkaa takuun inay ahaato qad tadayabat lahu mid isku carfisay biajmali alatyaab waxyaala la isku carfiya midka ugu wanaagsan fatanbacasu minha ayada xaggeeda waxaa ka soo afuufmaya alrawaa'ixu alzakiya carafyaal aada u udgoon badan amaa huwa asaga fatanbacasu minhu alrawaa'ixu alkariiha waxyaalo aada u ur badan oo sigaar iyo qarmuunkiisa ah baa ka soo karaya marka islaanta qabta yacnii nin sigaar afuufaya xaalkiisu xaguu jooga kaasi had waa falxumo meesha ugu dambaysa wey say u haysataa waxaas urka iyo qashinka iyo bilaayada ka tubaakada cuna ka sigaarka cuna ka daroogada cagaaran cuno dadka loo yaqaano kullu daalika yacni waa wax fasaadow meesha nadaafada ma taalow wa kaana sala allahu calayhi wasal nabigu ilaahay wuxuu ahaa yatajammalu linnisaa'i haweenkiisa mid isku qurxiya wa yurajilu shacrahu tintiisa ayuu shallaysanaya wayahtamu bihi aad buu muhiimad u siinayaa inuu tintaa shalleeyo ka warqabo wa amara bidaalika asxaabahu nabigu saxaabada ayuu sidaa faray faqaala wuxuui man kaana lahu shacrun qofkii tin leh falyukrimhu tintaa ha hagaajiyo ha karaameeya sharfo tintiisa yuusan ku ciyaarin xadiidka abu daawuud baa soo saaray waana xadiis sugan ay falyusayinhu baa laga wadaa ha qurxiyo walyunadifu ha nadiifiyo bilqasli dhaqitaan iyo watadhiini subagayn iyo watarjiili shallayn walaa yatruku yuusan tintii ka tegin mutafariqan xaaliyo mid kala tagsan wey fa ina nadaafata wa xusna almandar maxaa nadaafada iyo muuqaalka wanaagsan maxbuubun waa mid la jecel yahay muuqaal wanaagsan qofku inuu kusoo baxo nadaafad ay ka muuqato jirkiisa waa arrin maxbuub ah madluub ah fa yanbaqii waxaa habboon cala zawji ninka an yatajammala inuu isqurxiyo wayatanadafa uu isnadiifiyo lisawjadii xaaskiisa qaala ibnu cabaasin radi allaahu canhuma wuxuu yidhi innii aniga la uxibu waa jeclahay an atasayana lilmar'ati inaan haweenta isku qurxiyo kamaa uxibu saan u jeclahay an tatasayana lilmar'atu haweentuna iskukay qurxisa lianna allaha yaquul alla wuxuu leeyahay walahunna haweenka waxaa u sugnaaday midlu ladii kii wax la mid ah calayhinna haweenka dushooda ahaada bilmacruufi si wanaageeda la yaqaano inta raggu ay ku leeyihiin haweenka ayaa haweenkuwa ragga ku leeyihiin walirijaali ragga waxaa u sugnaaday calayhinna haweenka dushooda darajatun dheeraad oo sharaf iyo si gooniya way leeyihiin laakiin arrimo ay ka siman yihiin baajoo rag iyo haweenba isku si looga doonayo inay u gutaan weeyaan fa kaana sala allahu calayhi wasalama nabiga ilaahay wuxuu aha yurajilu shacrahu mid tintiisa shanleeya wa yumshituhu markaa barya shanlada fa can sahl ibni saacad alansaariyi radia allaahu canhu ana rajulanin italaca waa soo daalacday min xijrin qol oo fii baabi rasuulilaahi sal allau aley wasalam iridka guriga nabiga iridkiisa ku yaala wa maca rasuulillaahi sal allau aleyh wasalama rasuulka ilaahay la jirkiisana waxaa ahaaday madaran yurajilu bihi ra'sahu madaxiisa uu ku shanlaynayo madaranku waxa weye shay-un yucmalu min xadiid aw khashmi waa marka waa shanlow shanla ka samaysan bir ama qoryo oo ilka leh ilka leh baalkaasuu haysta wa axyaanan xadiidka markaa wa axyaanan marmarna yajcalu sawjatahu xaaskiisa ayuu ka dhigayay turajilu lahu shacrahu inay tintiisa u shallayso fa can caaishata radi allaahu canha ana nabiya sal allahu aleyh wasalam kaana wuxuu ida ctakafa hadduu ictikaafo yudni ilaya mid iisoo raariciya ra-sahu madaxiisa urajiluhu xaalan u shallaynayo xadiidka midka dambe marka caaisha waxaa soo saaray wax bukhaari iyo muslim wey midka hore oo xadiidka sahl ibnu sacad al ansaari asagana waa saasoo kale bukhaari muslim baa soo saaray wa taqsilu lahu ra'sahu madaxiisay u dhaqaysay aydan noqoshay qaalad waxay tihi caaisha kuntu waxaana aqsilu ra'sa rasuulilahi sal allau aleyh wasalama rasuulka ilaahay madaxiisaan dhaqaya walxal ana xaa'idun anoo xayd qaba inuu xayd qabaan dhaqaya isla xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray fi ricaayatuhu sala allahu calayhi wasalam nabiga ilaalintiisa lijamiici wasaa'ili nadaafati nadaafadda nuucyadeeda kala duwan mee wax kastoo lagu gaarayo amrun buu ah amrigaas amrakaasoo waadixun aad u muuqanaya gaayat alwuduux caddaan meesha ugu dambaysa wey fii siiratihi ayuu ka muuqanayaa nabiga sal alla alay sl dhaqankiisa aad bay uga muuqaysu nadaafadda iyo ugu dadaalayay waqad nadama lidaalika arrinkaana waa u jideeyay jamiica ummatii ummadiisao dhan wey faxahahum wuxuu ku booriyey calaa sunan lfidrati abuurista sunanteeduu ku booriyey oo ciddii la iska jaro oo waxawey tintii la nadiifsado oo nadaafaddii lagu dadaalo liyakuuna alinsaanu insaanku suu u ahaado calaa axsani xaalin xaalad midda ugu fiican wa ajmali hay-atin qaab midka ugu qurxoon qofku inuu ku sugnaadaa la rabaa marka taasna waa sunnadii nabiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam wallahu aclam wasubxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayh sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed